bismilah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wakhtigoo dheeraaday awgeed su-aalaha mid iyo laba ayaynu insha allah sheekha weydiin doonaa markaa su-aasha aan ugu horraysiinaya waxaa weeye su-aal soo noqnoqotay oo dhowr qof ay soo qoreen oo dadka inta badan waxyaabaha waaqicehe markaa dhacaya ayaa waxa weeyaan maskaxdooda ka guuxa waa qisadan markaan soo khulaaseeyo su-aalaha su-aasha dhowrka waraaqood lagu soo qoray qisadan beriga dhoweyd la sheegaya meel walba ka dhacday ee islaantan riyootay laba su-aalood bay koobsanaysaa qisadaasi sheekh maxaa ka jira iyo nebiga ma lagu riyoon karaa
alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwan ila clى اظaalimiin wsal اllahu clى nabiyina muxamedi wcla alihi wصaxbihi wslama tasliima kaiira sheekhay ahayd kolley inuu su-aalaha ka jawaabo laakiin waa ka cudur daartay sheekhu su-aashaas ama arintaasi kolley anu waxaan u maqluun saas dadku ay u maqleen waana war qof laga soo warinayo warkana waxaa la aqbali karaa shuruudda warka lagu aqbalo shareecada islaamku ay sheegtay marka laga helo waa in qofka warka soo raray ee soo tabiyey horta la garanayo haddaan laba garan ahayn qofka warka laga soo tabinayo iyo ka ka soo tabiyey toona warkaasi mid la aqbali kara maaha ama ha ku saabsanaado diin ama adduunya ku saabsanaadee haddii qofkii la garanayo oo qofkaasi uu yahay qof aan looga qaateyn ahayn oo aan lagu kalsoonaan karin diintiisa iyo ammaanadiisa markaana lama aqbalayo hadduu diin qofku leeyahay warkiisa lagu aamini karo laakiin aanu qofku lahayn weelayn iyo xifdi iyo qaybitaan warkii uu ku qaban karo oo yahay qof dhoohan oo wixii uu maqlay si kale u fahmaaya ama markuu isdhaahdo dadka usii sheeg sidiisa aanu gudbin karinee si kale isagoo ah warkii oo badelan sheegaya isna warkiisa lama aqbali karo baal facebook laydhaabaa iminka soo baxayoo dad uunbaa wuxuun iskaga qoran waxa axaadiis ku qoran waxa hadal ku qoran waxa warar ku qoran waad yaabaysa cidda ku qortana la garan maayo ama in badan la garan maayo marka waxaa lagu qorayaa ma aha wax la yska aqbali karo waana mid khilaafsan in wararkaa meelaha lagu qorayee ku tidhi kuteentaa in la qaato oo la sii wariya waa mid khilaafsan arrinka ilaahay uu ku edbiyey dadka muminiinta markuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu idiin yimaado qof faasiqa oo qofka sharkiisa uu ka badayay khayrkiisa war idinla yimaado iska husada markiiba ha aqbalinee waxaad malaynaysaa qofkaan la garanahaynba inuu faasiq yahay iyo inuu yahay qof ilaahay adeeca inuu gaal yahay inuu muslim yahay inuu jin yahay inuu is yahay inuu jira inaanu jirin waa mid khilaafsan arrinka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu diiday ee uu sheegay inuu ilaahay subxaana wa tacaala u nacay dadka muminiinta wa kariha lakum qiila waqaal waxaa la yidhi iyo wuxuu yidhi oon la garanahayn cidda tidhiba iyo waxuu yidhi oo inuu yidhi iyo in kale aan la hubin arrinta noocaasiina qofka been bay ku ridaysaa haddaan warka iska hubsane uu iska fidiyo iska faafiyo warkii uu maqlaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi kafaa bilmari iman an yuxadita bikulli ma samic qofka waxa been ugu filan in wax kastoo uu maqlayba uu ku warramo wax kastoo uu maqlayba hadduu sii sheego sheeki kuma jiro inuu qofkaasi been marka dambe sheegi doono waayo waxaanuu maqlayo wax runayo wax beeniba way ku jiraan dadka qaarkoodoo da'ina waxay ii sheegeen dhowriyo siddeetannadii warkanoo kale inuu mar soo baxay odhanaya gabadh baa riyootay oo tidhi nebigaan ku riyoodayoo halaag iyo masaa'ib baa soo socotay afar maalmood sooma buu yidhi marka qisadan sanadkiiba mar ay waraaqahan dadka qaarkood ay yidhaahdaan ninkii qabriga nebiga ilaalinayeyba nebiga caleyh salatu wasalaam ku riyooday oo dardaarankaasuu siiyeyo qofka faafiya ajarka iyo wuxuu ku farxay iyo wanaag buu helaya qofka kalena dhibaatu la kulmaya masaa'ib iyo balanbal taasoo kalun inay tahay baan u malaynaya warkanna waxyaabo inaanu sax ahayn tilmaamaya baa ku jira waxaa ka mid a waxaa laleeyahy gabadhaasi waxay tidhi rasuulku wuxuu yidhi masaa'ib baa soo socota soo maha iyo balaayoyin baa soo socda oo waxaan weli dhicinoo hayba maqan sida aad muxaadarada ku maqasheen in badanna dee aad maqasheene cilmiga aad ku haysaan waxa maqan ilaah unbaa og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alhayba ila allah rasuulkuna ma oga cid kalena ma oga rasuulku wuxuu ka ogaan karaa intuu ilaahay waxyooday falaa yudhiru calaa haybi axada ila man irtadaa min rasuul waxyigiina nebiga calayh salaatu salaam uu ka go'ay maalintuu dhintay laga bilaabo marka markuu dhintay dabadeed wax maqan rasuulu kamama warrami karaba waxa ummaddiisu adduunyada dusheeda ay ku samaynaysa iyo waxay ku eedan yihiin iyo waxay la kulmayaanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu ogayn marka uu dhinto dabadeed rasuulkaaba intuu noolaa ummadda u caddeeyey oo wuxuu sheegay in la keeni doono dad ka mida dad calaamadihii ummaddiisa leh dabeetana xagga naarta loo duwi doono u odhan doono ummaddayday kuwani ka mid ahaayeen oo la odhan doono inaka laa tadri maa axdauu bacdaka dabadaa waxay la yimaadeen garan mays ma ogid dadkii diinta ka baxay rasuulku markuu dhintay kadib rasuulku calayhi salatu salaam inaanu ogeyn buu xadiidku caddaynaya waxyaabaha kale dhacayana waa saasoo kale waxaa laga soo reebaya in salliga nebiga calayhi salatu salaam lagu salliyo oo isaga ilaahay baa subxana watacaala gaadhsiinaya laakiin waxaan kale dhacaya waxaynu leenahay waxaynu samaynayniyo waxa khayr iyo shar aynu la kulmayno rasuulku war uma hayo marka taas waa calaamad muujinaysa warkaasi inuu been yihi tana afar maalmood ha la soomana hadday dadku soom doonayaan imisaa soom sharcigiina lagu sheegay sharcinimadiisa la hubo in bishii saddex maalmood laga soomo in la soomo isniinta iyo khamiista maalmo gaarad bisha muxaram tobankeeda sagaalka dilxija oo yowmu carafa ah soomkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nool dadka uu sheegay dadku iyagoo isu gudbinayo isu tabinayo isku dhiirigelinayo la waanu soomaynaa inta badan maqli maysid mid ay leeyihin waa lagu riyooda xataa cidda ku riyootayna aanay garanahayna waxay arkaysaa dadku iyagoo u degdegaya taasi waxay calaamad u tahay dadka quluubtooda in in badan khuraafaad uu ku jiro riyooyinka iyo awhaamta noocaasa waxyaabahaasi aan cilmiga dhabta aan ahayn inay quluubtoodu ka laalaado nebiga calayh salaatu wasalaam waa lagu riyoon karaa haddii qofku nebiga calayh salaatu wasalaam uu garanayo suuradiisii iyo qaabku eekaa oo uu ku riyoodo cidda uu ku riyooday waa nebiga calayh salaatu wasalaam waayo rasuulku wuxu uhi sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii فإن الشيطان لا يتمثل بي في رواية لا يتمثل بصورتي قفك يقول رياضة عدة أو كل رياضة وأنيقة waayo shaydaanku suuradeyda isuma soo yeeli kara buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin qofku haddaanu garanahaynba suuradii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu u ekaa ma odhan karo cidda aan ku riyooday waa rasuulka oo sida saxda ah shaydaanku qofka intuu ugu yimaado suuradii nebiga midaan ahayn wuu u sheegan karaa inuu nebiga yahay waana sida saxaabada ka sugnaataiyo taabiciintaba cabdulaahi bni cabaas radi allahu canhu ayaa ninbaa u yimi walxadiidu saxiix fii musnad imaami axmed wasaxaxa sheikhu lalbani fi saxiix markaasaa wuxuu ninkaasi ku yidhi ra'aytu nabiya fi lmanaam nebigii baan ku riyooday markaasaa wuxuu ku yidhi bal sifee siduu eeka riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu ku yidhi xuseen ibni cali deetana wuxuu yidhi ha nebigii waad aragtay haddaba duu xuseen ibni cali u ekaa xuseen ibni cali iyo nebigu calayh salatu wasalaam aad bay isugu ekaa in la soo kala jeexay baad moodaysa riwaayad kale sifaadkii nebigu calayh salaatu wasalaam sheegay nin gobaloon dheerayn oon gaabnayn jirkiisu qurux badan yahay wareega wejigiisu qurux badan yahay ifaadkii nebiga caleyh salaatu wasalam markaasaa wuxuu yidhi haddaad rasuulka aad arki lahayd sidaad sheegtay unbuu noqon lahaa waxaa isna la mida maxamed ibnu siriin waxaa ka ansaxday bukhaari isagoo mucallaqa buu saxiixiisa ku wariyey isagoo mawsuulana sanadkiisa oo mawsuulana alxaafid ibnu xajar wuxuu ku sheegay fatxulbaariga maxamed ibnu siriin wuxuu ahaa imaam lmucabiriin min ummati muxamed sal allah aleh wasalam dadka riyada fasiritaankeeda aadka u yaqaan marka waxaa lagu yii ninbaa ayaa ku yidhi nebigiiban alay slam hadduu nin u yimaad duu yidhaahdo nebigii baan ku riyooday wuxuu ku odhan jiray siduu ekaa hadduu sheego suuradii nebiga calayh salatu salaam wuxuu odhan jiray faqad ra'ayta waad aragtay waad ku riyootay hadduu sawir kala sheegana wuxuu ku odhan jiray kaad aragtay nebigii maaha culimadu taakhiriin oo shuraaxulxadiid u badan kuwa xadiidka sharaxa oo yidhi sawir kastoo uu ku arkaba waa nebigii way jiraan laakiin tafsiirka ibnu cabaas iyo maxamed ibnu siiriin oo salafkiiya ummadan qaybteeda hore khayrka badnayd ayaa laga hormarinayaa oo la qaadanayaa dad baa odhanaya nebigii baan ku riyooda marka dhaa siduu ekaa nin gaaban buu ahaa dee nebigu muu gaabnayn nin wada ciraa buu ahaa dee nebigu cira ma lahayn waa la tirin kariya labaatan tin ama ka yar iyadoona madaxiisa ka ciroobin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhintay taasi waa ta ta kale muhimka waxay tahay ka soo qaad bay idhaahdeen culimmadu inaad rasuulkii calayhi salaatu wasalaam oo sawirkiisa ilaa aad ku aragtay hadduu wax ku faro tusaalahaan uu idhaahdo sida dee riyada lagu sheegayoo kale afar maalmood soon xoole intaa leeg sadaqadu bixi meel heblaaye dadka jooga wuxuggee miyay waajib kugu tahay inaad amarkaa qaadato aad arrinkaa fuliso siduu rasuulku calayh salatu salaam markuu noolaa ee waajiba kuugu ahayd culimmadu waxay idhahdeen maya waxaa ka mid ah alimaamu nawowi raximah ullah kitaabkii tahdiib alasma walluqaat qaybta tarjamada ama siirada rasuulka uu kaga waramayo markuu sheegay rasuulka khasaa'istiisa waxyaabaa uu la gaarkaya inay ka mid ahayd in qofka ku riyoodaa ciddaa uu arkay rasuulka inay tahay ayaa wuxuu raacinayaa inaan riyada axkaam laga qaadanahayn oo wax allaale wax xukum sharcioo lagu dhisi karaa ma jiro taasina laba arrimood bay culimmadu ku sabay waa tukowaade dee nebigu wuxuu dhintay iyadoo shareecadu dhammaystirantay hareeco harsani ma jirto hareeco xagga aakhiro inagaga imanaysa iyo xabaalaha ma jirto oo waxyigii samada ka soo degay waa talabaade qofkan riyooday markanuu riyooday qof hurdo buu ahaa qofkana marka warkiisa la aqbalayee xukum lagu dhisayo waxaa shardi badhaan culimmadu oo kutubtao dhan ku taal inuu yahay qof mukalafa qof soo jeeda oo wax kala garanayo miyir qaba oo marka qof hurda warkiisa wax allaale wax lagu dhisayaa ma jirto oo xukumi xataa hadduu ku riyoodo nebiga calayh salaatu wasalam wala waxaa samee ama waxaa samaynin gaar ahaan wuxuu hadduu yahay waxaan sharcigan daahirka ah ee qur'aankan iyo xadiidkan aan ku soo aroorin hadduu ku soo arooray dee sharcigii baa lagu hayaaba laakiin wax khilaafsan hadduu yahay wax xukumoo riyada laga qaadan karaa ma jirta bay yidhahdeen culimmadu in dadkuna axkaamta noocaasa ay bartaan baa fiican dabeetana arrin kastoo noocan oo kaloo soo marta dee waabay sii hayaanba xukumkeedaoo miisaankaasay saarayaan haddii kale maalin walba waxayna wareerinaysaa islaam baa riyootay iyo odaybaa riyooday iyo qof baa wax arkay iyo waxbaa soo socdaa la yidhi wallah
su-aasha labaad saa'ilku wuxuu leeyahay shiicada iyo suufiyada xeedhka ka dhexeeya muxuu yahay
wax badan baa ka dhaxeeya awaasim mushtaraka baa jirta waxna way ku kala duwan yihin waxna way wadaagaan waxyaabada ay ku kala duwan yihin guud ahaan waxaa ka mida suufiyadu dee saxaabadii rasuulka ridwaanullah caley ma gaalaysiiyaan mana caayaan shiicaduna saxaabadii rasuulka marka midhadh laga reebo way gaaloobeen bay leeyihiin weliba iyagoo abubakar iyo cumar ugu horraysiinaya shiicada rawaafidda ee dee maanta adduunyada joogta ee ciraaq joogta ee eeraan joogtae lubnaan joogta ee suuriya qaar ka joogaane yaman kuwan iminka fadqalaleeye xoutiyiinta la idhaahdo oo marka hore zaydiye ahaa marka dambena fikirkoodii iyo madhabkoodii ay qaateen saxaabadii bay gaalaysiinayaan abubakar iyo cumar baana ugu horraysiinayaan waxay u socdaana dee waa diinta islaamka oo warka haddaad doonayso inaad buriso oo aad beeniso qofkii warka soo wariyuunbaad weeraraysaa soo maa gaal buu ahaa beenaal ahaa khaaim buu ahaa tuug buu ahaa baad odhanaysa warkiisi muu soconaya markaa dadku ma aqbalayaan ma aqbalayaan diinta ayaa inoo soo wariyey innaga saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayh marka haddii la dhaha saxaabada gebigooduba waa ka kac gaalo munaafiqiin jaahiliin bay ahaayeen dee wixii ay soo wariyeenna waa ka kac buu macnihiisu noqonaya qur'aan iyo xadiidba waa talabaadee nebiga calayh salaatu wasalaam ku socdaan oo haddii ardayda edebdarro iyo xumaan lagu sheego macallinkoodiina maxaad u malayn dadku hadday arkaan arday edeb daran oo madarasada malcaamid ka soo dareeraysa oo caytamayso waana waxaan waxba lama tarbiyadeen oo macallimiintooda waxba may sheeginoo dad hagaagsan waxba ma dhigaan bay odhanayaan soo ma bar marka saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim weliba kuwii ugu dhowaa ee mar walba la fadhiyi jiray nebigii abubakar baa soo galay nebigii abubakar baa baxay nebigii abubakar iyo cumar baan arkay la yidhaahdo gaalay ahaayeen shiicadu waxay ka gaadhsiiye inay yidhahdaan mabay islaaminba sideedaba maxay ahayn asnaamta nebiga way ka qarsan jireen hoostay ku haysteen abubakar iyo cumar markaa nebigii calayh salaatu salaam ayay u socdaan waxay wadaagaan waxaa ka mida shirkiyaadka iyo khuraafaadka aynu ka sheekeynayno dhan horta huluwiga way wadaagaan in ashkhaasta lagu talax taga ammaantooda sheekh waad maqlayseen dee cabdiqaadir aljaylaani raximah allahu tacaala siday ugu talax tageen oo ay leeyihiin dee cilmiga ilaahay oo dhan baan ogahay buu idhi haddaan doonana khalaa'iqda oo dhan baan ilbidhiqsi ku idlaynayaan ku dhammaynaya awoodiiyo sifaadka ilahay bay siinayaan waxaana dee cabdilqaadir muu odhane wax iyagu kuwa ka dembeeya qorqorteen wey oo shirkiga waxweyaan ku belaysnaa xabaalaha la dhisayo way wadaagaan aslanba xaggoodii arrintaasi ay ka timi ciddii u horraysay bilowdaan iyagay ahaayeen in qubuurtana la camiro masaajidadana la kharibo bal qofka aan ogolayn dhulkii ilahay in masaajid laga dhisa ka war xabaale in laga taago oo qubado iyo taabuutyo laga dhisana ogol waxay wadaagaan xabaalaha lagu dawaafayo dadka dhintee la baryaya la magangelaya inay wax tari karaan waxa weyaan la aaminsan yihi waxay wadaagaan riyooyinkan iyo manaamaadkan iyo ilhaamaadkan iyo awhaamta noocan iyadana lagu soo daray ilihii axkaamta sharciga laga qaadanayay marka wax fara badan oo ay wadaagaan baa jirta walihaada imika shiicadu markii dhul fara badan oo ay galeen cidda abbaanka u noqotay ee ay ku soo degeene dee soo dhowaysay ee iskaashadaan nimankaasay noqdeen xataa dhulkan soomaalida meelo ka mida cid ay caawinayaan ay xoolaha siinayaan ay yidhaahdeen masaajid kastoo xabaali ku dhex taalla noo soo sheegay bay yidhahdeen meelaha qaarkood annagaa saddex dabaq idinka taagayna shiicaduna arrin halisaba yaqaaniinoo iyaga laftooda way lugoynayaan waxay ku odhanayaan maxaa laydinku warhin saxaabaday gaalaysiyaan war waa beentoodama gaalaysiino hadda kutubtoodi bay ku qorantay maxaa laydinku yidhi ma saxaabada nebiga caayan ma caaisha wax ka sheegeen baa laydinku yidhi xaasha wakalla diintooda waxaa ka mida qofkan ilaa aad hantiyayso waxyaaba aad aaminsan tahayee haddaad u sheegto uu kaa didayo horta ka qari diintooday ka midta waxay dhahaan qofka aan taa taasi aanay diintiisa ugu jirin diinba ma haystay aaminsan yihin waxyaaba u waaweynee ilaahay lagu caabuday ee beentaa ku dareen inaad qofka munaafaad kula shaqayso oo waxna aad u sheegto waxna aad u muujisato waxna waxba inaad ka qarsanayso markuu xero galo qofku ay ka buuxsadaan ayaa waxyaabaha laga qarinaya markaa daboolka looga qaadaya laakiin alxamdu lilah waxaa ilaahay subxana watacaala uu ku fadeexadeeyey kutubtii ay qoreende ayuu wixii ku yaallaa in qur-aankii jeexna aanu ka joogin in qur-aanku uu bedelan yahay oo la wada bedbedelo cumar iyo rag kale ay ku ciyaareen inay saxaabadu wada gaalo waxa weyaan ay yihiin dadka ahlu sunnaha macaasuufiyadooda isku daro inay yuhuudda ka gaalnimo daran yihiin oo ninka yuhuud badan laaya uu ka fadli badan yahay ninka dila naasibi qura naasibi waxa u yaqaaneen cidda aan caqiidooda aan aaminsanayn marka waxyaabaha badan ee aynu sheegnay way wadaagaan guud ahaanna waa inay ogaadaan xataa dadka suufiyada ah shiicadu inaanay iyaga laftooda naf u hayn inay doonayaan diintooda xataa inta ay ka haystaan inay ka saaraan gaalnimo cad waxa weeyaan ay joojiyaan wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa aan kusoo gabagabaynayno saa'ilkani wuxuu yidhi wakhtiga guurka nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu inoo sheegay in lagu dooran karo macnaa gabadhii la guursanayay quruxda maalka mansabka diinta haddaba sheekh waxaan ku weydiinayaa baasaboorku ma soo gelayaa meesha maalka macnaa gabadhu baasaboor yurubay sidataa ama maraykanay sidataa in lagu guursadaa maalka ma soo gelaysa
baasaboorku waa waraaqo waraaqaha shakhsiyadda qofka lagu sugaa baasaboor ha noqoto shahaadooyin ha noqoto waxa weeyaan kaadharkan albitaaqa shakhsiya waxaa la idhaahdo culimadu waxay dhahan xoola maaha walihaada in laga ganacsado la iibiyaa ma bannaana bay yidhahdeen ahlucilmigu laa yajuus waayo shayga la kala iibsanayo waxaa shardi u ah inuu noqdo maal waxaan maal ahayn lama kala iibsan karo Een, warqadanina maal maaha taas horta waa mid waa talabaade baasaaboor waddan gaalo inaad qaadataa marka hore ma bannaanta inaad gabadh u guursato daraaddii daayo inaad qaadato jinsiya dowla kaafira jinsiyad dowlad gaali ay leedahay culimmadu aad iyo aad bay u diideen haddaanay daruuro kalifaysa aanay jirin daruurana dee maanta ma jirto ninka wadankiisii iska joogay diintiisa ku haysta ka shaqaysan kare nabaddaa ku haysta daruurada geynaysa wadan gaala waa maxay weliba maanta aan waxba lagu haynina kuwii joogay in badanoo ka midii halkan ay intay yimaadeen maqaaxiyo shaha ay ku kariyaan ay ka furteen culimada qaar baa meel adag ka istaagay sida sheekh cabdirasaaq alcafiifi oo kale yidhi waaba arrin halis oo qofka diintaba inuu kaga baxo dhici karta weliba maaha dee qofka baasaboorka in layska siinaya shuruud adag baa lagu xidhaya waxaa lagu dhaarinaya ama ballan lagaga qaadaya xataa haddaanay dhaar ahayn inuu wadanka daacad uu yahay dastuurkiisa inuu daacad yahay dastuurkiina kufriya gaalnima ka buuxa sura qofkii daacad baanu ahay qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay kuba dhaartaanba qofkii walaa xigtaysi buu u samaynayaa wadankan gaalada baasaboorkiisa uu sito oo qofkii dhammaaye muslimkaaba wuxuu odhanayaa british maan baan ahay anigu maraykan baan ahay anigubu ku leey oobu ku faanayaaba waxaanu qalbigiisa gelaysa ila waa kuwan gaale dusha isaga ekaadee isku jinsiyad noqdee inay dadka kale isaga dhowyiinoo xataa muslimiintii ayuu ka soo dhowaysanaya anagu haddaanu maraykanka nahay dad badan baanay taasi ka dhaadhacday qaar idaacadaha kaga khudbadaynayna waabaynu maqallaa oo leh war dadkan soomaalida ee wadammadan yurub iyo maraykan yimiyow waxaanu idin leenahay waar bal aamina inaad maraykan tihiinoo ha idinka dhaadhacdo nin reer yuruba inaad tahay aamin oo halkii aad ka timi ee waddankuna ku farun xidhnaane halkan inay waddankaagii tahay aamin si cad bay dad u yidhaahdaan oo idaacada waxa weyna uga yidhaahdaan Een, in gabadh loo guursado marka waxa noocaasa oo la yidhaahdo xadiidkani daliil ma u yahay oo halkii maalka ma gelaya wax saxa maaha qofkuna waddanka gaalada inuu degaamo ma bannaanaba Een, qofka muslimkii wuxuu u safri karaa haddii dan adag ay ka gasho waxaan dhulka islaamka laga helayn ama hawl muhima inuu islaamka halkaa uga soo qabanayo markaana shuruud adag bay culimmadu ku xidhan inuu leeyahay cilmi shakiga diintiisa lagaga furi karo shakigelinta laga furi karo iskaga difaaci karo iyo inuu leeyahay iimaan xoog badanoo meesha waxaa ku badan yacnaa xaaraantii ayaa bannaanka taaladee iimaan ka celin kara waa inuu leeyahay qofku dadka maanta tegaya ama u boqoolaya dhulkaa gaaladana badankoodu waxbayaan ma laha dadka hablaha u guursada baasaaboor bay sidataana badankoodu way lugooyaan wuxuu odhanayaa baasaaboorka de waa nin baasaaboorka guursaday moogta markuu meeshii tago ayuu dantiisa ka raacanaya ila marka hore baasaaboorku u socday iyadoo umuu socone marka khiyaanana way gashaa arrinta noocaas in badan bay khiyaana ay gashaa Een, marka wax saxa maaha wallahu aclam sal allah calaa nabiyina
Een, su-aalaha taasaynu kusoo gebagabeynaynaa arrintaa sheekhu uu sheegayay ee qofku in uu sheegto wadankaa gaalada mar haddii uu baasaboorka haysto ama uu degan yahay aniga lafteedu waan arkay dhallinyar qaangaadh ku dhow oo xagaabax u timid wadanka oo weliba u dhalatay wadanka ayaan weydiiyey wadankiinii makana mise waa britain waa britain bay idhahdeen british baan naho manihin xaggan bay idhahdeen af soomaali bay ku hadlayaan soomaali baa dhashay hooyadood iyo aabbahood hargeysiiyo gabiliyo meelahan ay ku dhasheen isna wuxuu ku leeyahay waxaan ahay british baan ahay dhibi marka marka mushkadaas waa jirtaa wallahu subxaanahu watacaala sheekh ilaah khayr ka siiyo insha allah marar kalena insha allah waan ka faa'iidaysan doonaa sheekha subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته